bismillaahi raxmaan raxiim dhegeystayaal kusoo dhowaada warka habeenimay rediyo jawhar qodobada aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah madaxweynaha hirshabeelle oo magacaabay la taliya cusub wasaaradda beeraha iyo waraabka hirshabeelle oo carabuuris ka bilowday tuulada kulmis ee degmada mahadaay guddoomiyaha degmada batabaan oo kulamo wadatashi ah la yeeshay culimmada deegaanka qaar ka mid ah goobaha ganacsiga xamarweyne oo u xihan muran ku aadan canshuuraha iibka dibaddana waxaad ku dhegaysan doontaan netanyahu oo maxkamad hortegay
soo gudbinta warkan waxaa suurtagelisay warshadda shafaysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aad u jaban
intaasi dhegeystayaal waxay ahaayeen qodobada warka habeenimo rediyo jawhara idiin hayo kuwada ugu darkoran haatanna waxaad kusoo dhawaataan warkii intaasi ka faahfaahsan waa habeenimo isliina talaadana ay soo galaysa taariikhda ay ku beegan tahay kowda bisha laba iyo tobnaad sanada labada kun shan iyo labaatanka madaxweynaha hirshabeelle cali cabdulaahi xuseen cali guudlaawe ayaa u magacaabay muuse salaad weheliye guddoomiyihii hore ee gobolka hiiraan la taliyaha arrimaha ka hortaga iyo la dagaalanka fikradaha xagjirnimo ee rabshadaha wata wasaaradda beeraha iyo waraabka hirshabeelle ayaa carabuuris ka wada tuulada kulmis ee degmada mahdaay ee gobolka shabeellaha dhexe shariif shuure xaanshe ayaa warkaasi inoo faahfaahinaya wasaaradda beeraha iyo waraabka hirshabelle ayaa tuulada kulmis oo ka mid ah tuulooyinka hoostaga ah degmada mahadaay ee gobolka shabeellaha dhexe waxa ay ku wareejisay kambaniyo ka shaqaynaya carabuurista iyo dhismaha baratooyo loogu talagalay in lagu yareeyo fatahaadaha webiga shabeelle u geysto wasaaradda ayaa qorsheynaysa in tuulada kulmis laga carabuuro shan boqol iyo lixdan mitir uu ka jilicsan yahay heerka webiga shabeelle sidoo kalena waxa ay qorsheynaysaa dhisidda saddex baratooyo iyo buundo ay isticmaalaan bulshada deegaanka qaar ka mid a shacabka tuulada kulmis iyo mas-uuliyiinta maamulka kulmis ayaa u mahadceliyey wasaaradda beeraha iyo waraabka hirshabeelle oo ka shaqaysa sidii loo yareyn lahaa fatahaadaha webiga shabeelle maanta waxaan soo dhoweynayaa wasaaradda beeraha iyo iyo hadduu ilaahay kuroyahay iyo hiyada faaw iyo hadduu ilaahay kuroyahay maamulka degmada ayaan idin ayaan ayaa u mahad celinaya maanta oo u yimideen tulida kulmis weyne hadduu ilaahay boqdi maanta aynana aanfaysi hadduu ilaahay kuroyahay ee beerahayna maanta aan ka tacbawayne ilaa iyo afar fasal aan ka tacbawayne oo waxyeeleynaysa ilaa iyo balcad degmada johor gobolka gobolka johor ilaa iyo balcad oo waxyeeleynaysa ayaa maanta hadduu ilaahay raa ayaan kusoo dhawahaynaa ee maanta waxqabad maanta ay noo qaba rabaan halkan waxaan aga mahad celinaya hay-adda faaw iyo maamulka degmada iyo kan gobolka ayaan halkaan aga mahad celihaynay iyo wasaaradda beeraha ayagoo noo ballan qaadi maanta mar ay noo yimide inay wax noo qabo doonaan dhibaatada aan qabno buqdaan ka baxday tuulada kulmasweyne oo waxyeelaysay ilaa iyo xabaadley oo waxyeelaysay sidaas darteed ballanqaadkii ay sameeyeen allah ku mahadsan waxaan maanta na soo gaartay hay-addii wax qabo laheyd sidaas darteed annagana waxaan jecelnahay inaan ola shaqayno wixii markaasi ahqabad oo ka jiro inaan wax ka qabano assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dhinaca kale mas-uuliyiin ka tirsan maamulka degmada mahadaay ayaa dhankooda ka hadlay qorshaha ay wasaaradda beeraha hirshabeelle ku caratuurayso webiga shabeelle ee mara tuulada kulmis xildhibaan deegaanka degmada mahadaay taasoo ah waxaan mas-uul u ahay degmada waxaana arrintan meesha ilaahay kuma darnaadee ka howlgelinu hayo maxaa la dhahaye hay-adda waxaan garab nagu siiyey dowladda hirshabeelle ee wasiirada waxaan anagana garab u nahay annagoo ah deegaanka degmada mahadday inay buqda caratuurkeeda iyo nidaamkeeda ilaa kuma taqaana ee waxyeelaysay ilaa iyo balcad jowhar ilaa agagaaraheeda marka ku soo dhowaada calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu bacdisalaan boqdan waa boq weyn waxay u dhexaysaa afar degmo ay naafaysaa degmada mahadaay iyo degmada jowhar iyo degmada balc xawaadley iyo degmada balcad afartaasay la jeedaa boqdaano dhul baaxadiisu dhowr kunoo hegtar tahay goysaa soona goysaba waa ku mahadsantaha marka wasaaradda beeraha wasaaradda beeraha maamulka degmadaa soo cabanaya faaway u gudbine saasay wax ku imaanaya waa mahadsantaha marka maanta waxay joogtaa muradhalkii aa la joogaa maantay waan soo dhaweehaynaa wasaaradda waan soo dhaweehaynaa faw waan soo dhaweehaynaa cidda shaqa shaqay hayso shaqada iyaduna qaadato waa ku mahadsan tahay waxaan rabnaa tuulada kulmis si hufan inay ula shaqeeyaan shaqada loo qabanaayo lana qabanaayo waxaa shaqadan loo qabanaa cumlis maahan waxaa loo qabanaa afarta degmo sheega maxadaay jowhar xawaadle balcada loo qabanaa sababta biyaha inta ka baxa iga gaaraya haddii marka inta laga celiyo afarta tuula degmaa loo shaqeeyo waayo waa maasan yihiin odayaasha tuulada iyo shaqaalaha iyo hay-adda faw iyo wasaaradda beeraha oo oo si aan leenahay si weynay uga shaqaysaa intay tabarteedu la eg tahay ugu dambeyn wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka hirshabelle mudane maxamed bashiir qaasim daqare oo hadalka soo xiray ayaa dadka deegaanka kulmis kula dardaarmay inay ka faa'iidaystaan howlgallada carra tuurista ah ay samaynayso wasaaradda waxa uu sidoo kale sheegay in ballantii wasaaradda horey ay u qaaday ay oofinayso maanta sanaan kadib maanta farxad ayay noo tahay maxaa yeelay buqdan kal hore iyadoo fatahaad ay jirto ayaan nimid bulshada iyo wasaaraddu iskaashanayana wax badan ayaan ka qabannay waxaana ballan qaadnay in si dhammaystira wax loogu qaban doono balantii aan ballan qaadnay maanta inay kama dambays ay tahay oo shaqadii la qabanayna farxad kale ayay noo tahay runtii degmada mahadaay wax badan oo gaabisa oo howlaha wasaaraddu ka jiray waa ku faraxsanahay maanta marka inay shaqo badan ka socoto afar goobood ay noqon lahayd culmis oo shan boqol iyo lixdan mitir oo carabuura afar baratooyo iyo hal buunda laga qabanayo sidoo kale buundadii mahadaay ku taalay oo iyadana afar boqol oo mitir iyo laba buundo laga qabanayo sidoo kale buulo axmed oo iyadana saddex boqol iyo siddeetan mitir iyo laba buundo iyo baratooyo laga qabanayo waa wax lagu farxo waa wax bilow ah waxaan rajaynaynaa in meeshaas iyo meel ka badan laga sii wado degmada mahadaay maamulka degmadana waxaan leenahay sida loola shaqeeyo dadka howlaha qabanayo ayuu horumar ku xiran yahay idinkuna kaalintiina waaba kasoo baxdeen laba jibaara bulshadana waxaan ugu baaqaa inay ayagana qaybta ay ku leeyihiin in howlahaasi ay fulaan ay gutaan mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leeyahay hay-adda faawo mahad ha ka gaarto maxaa yeele la-aanteed howlaha badan looma qabsoomi lahayn buqda maanta aan joogno laba boqoloo kun oo hegtar dalag ka badan ayay waxyeelo gaarsiin jirtay waxaan rajaynaa in arrintaani markii la qabto dalaguna uu badbaadi doono wax soo saarkuna uu kordhi doono mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leeyahay bulshada kulmis howshaan ballaaran shan boqol iyo lixdankaas mitir iyo baratooyin iyo buuntooyinka la qabanayo kaalintiina ka qabta aadaan umahadsan tihiin gudoomiyaha degmada matabaan ee gobolka hiiraan ayaa kulamo wada tashi ah la yeeshay culimada deegaanka danuur ciise ayaa matabaan kasoo diray shirkan oo ahaa shir isxog waraysi ayaa layskula soo qaaday xaaladaha guud ee ka jira degmada matabaan ee gobolka hiiraan iyo deegaanada hoos yimaada gudoomiyaha degmada matabaan ee gobolka hiiraan mudane maxamed sheekh maxamuud dhooboy ayaa uga mahad celiyey culamaa udiinka sida wanaagsan oo ay doorka wanaagsan uga qaateen arrimaha nabadaynta iyo dib u heshiisiinta iyo wacyigelinta bulshada gudoomiyaha degmada matabaan mudane maxamed sheekh maxamuud dhoobey ayaa dhankiisa sheegay sidoo kale in go-aankan ay qaateen isaga iyo maamulka uu hogaamiyo ay tahay dardargelinta arrimaha amniga cadaaladda dib u heshiisiinta iyo dhisida kalsoonida ay bulshada ku qabto adeegyada dowladda hoose ee degmada matabaan ee gobolka hiiraan sidoo kale kulankan waxaa qayb ka ahaa xubno ka tirsan maamulka degmada oo uu ka mid yahay xogeyaha degmada iyo weliba mas-uuliyiin kale oo ka mid a maamulka degmada matabaan ee gobolka hiiraan sidoo kale culammada ka qayb gashay shirkan ayaa kaga mahad celiyey maamulka degmada matabaan ee gobolka hiiraan isku keenidda iyo weliba la tashiga culimmada degmada iyagoo uu sheegay in culimmadu ay xilli weliba u taagan tahay ka qayb qaadashada horumarinta degmada matabaan iyo weliba si gaara ka qaybgalka hanaaninka dib u heshiisiinta iyo weliba nabadaynta bulshada wada degta degmada matabaan iyo deegaanada kale ee hoos yimaada waxa ayna sheegeen inay u taagan yihiin ka qaybgalka dib u heshiisiinta iyo nabadaynta iyagoo xusay inay diyaar u yihiin inay booqdaan goob weliba oo colaad laga soo sheego islamarkaana ay ku garab siiyaan maamulka sidii ay xal uga gaari lahaayeen dhibaatooyinka aanooyinka qabiilka la xiriira ee deegaanada hoos yimaada matabaan ku soo lalaabtay bilihii iyo sanadihii lasoo dhaafay maamulka degmada matabaan ee gobolka hiiraan oo guddoomiyaha ka yahay mudane maxamed sheekh maxamuud dhoobey ayaa ugu dambeyn culimada kaga mahad celiyey aqbilaada kulankan waxa ayna sheegeen inay xilli weliba u taagan yihiin la tashiga iyo weliba garabsiinta culimaa udiinka si nabad waarta iyo weliba colaada xal looga gaaro qaar ka mid ah goobaha ganacsiga axmed weyne ayaa u xiran muranka iibka canshuuraha daahir abshir xasan ayaa warkaasi inoo fafaahinaya waxaa guud ahaanba xiran maalinta qaar ka mid ah suuqa xambarweyne gaar ahaan fioroma halkaasoo aysan guud ahaanba ka jirin wax ganacsi ama dhaqdhaqaaqa qaar ka mid ah ganacsatada fioroma oon halkaasi kula kulmi ayaa waxay sheegeen in dowladda ay ku qabsatay nidaamka merchantiga taasoo ay hore ugu soo rogtay wasaaradda maaliyadda soomaaliya ganacsatada ku dhaqan magaalada muqdisho ganacsatada ayaa waxay sheegeen in ay u hogaansameen nidaamka canshuur bixinta ee wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda federaalk soomaaliya hase yeeshee waaxda canshuurta ay ku wargeliyeen in dhaqdhaqaaqa merjantigooda uu aada hooseeyo waxaana ganacsatadu taas ay ku sabeeyeen dhaqdhaqaaqa ganacsiga oo aada u yar maadaama magaalada ay ka jirto dhaqaalaaan baahsan ma ahan markii ugu horreysay ganacsatada soomaaliyeed ay albaabada iskugu dhif goobahooda ganacsiga iyagoona sheegay in ay caqabad kala kulmeen waaxda canshuurta halkaa warkaasi kala socotaan dhegeystayaal waa radio jawhar haatanna warka dibadda ra-iisul wasaaraha israel benjamin netanyahu ayaa kasoo hor muuqday maxkamad markii ugu horreysay tan iyo markii uu raaligelinta siiyey madaxweynaha maamulka israa'iil arrinka ku saabsan kiis musuq maasuq oo muddo dheer soo socday siyaasiyiinta mucaaradka ayaa kasoo horjeestay codsiga netanyahu qaarna waxay sheegeen inay cafiska lagu xidhi doono shuruud ah inuu netanyahu uu kala hadlo siyaasiyiinta uu qirto dembiga qaar kale waxa ay aaminsan yihiin in ra-iisul wasaaruhu uu marka hore qabto doorasho qaran taas oo la filayo inay dhacdo labada kun iyo lix iyo labaatanka bisha oktoobar ka hor inta aanu soo bandhigin wax raaligelin ah warkii habeennimaad dhegeystayaal kala socoteen radio jowhar waa naga intaa dib warkeena seegana waxay dib kaga daalaca kartaa w w dot radio jowhar dot net